bsmi اllaahi الرaxmaani الraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wslى اllah wslama عlىa nabiyina mxamadi wعlىa aalihi وaasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu fadli اlxarami wa qowlihi tacaala inamaa umirtu an acbuda raba hadihi اlbaldaةi aladii xaramaha walahu kulu shayi waumirtu an akuuna min almuslimiin baabu bayaani fadli اlxarami xaramka fadligiisa caddayntiisii buu u baab yahay wa qowlihi tacaalaa wa baabu macnaa qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa macnihiisii buu u baab yahay innamaa umirtu waxaa la ifaray an acbuda inaan caabudo rabba haadihi اlbaldati baldadan tan ah rabbigeedii makaana loo jeedaa baldada alladii rabbiga oo xaramahaa xarimay oo xaram ka yeelay walahu kullu shayin walahu welilaahi alla oo keliya unbaa kullu shayin uu u sugnaaday shay dhammaantii wa umirtu waxaa la ifaray an akuuna inaan ahaado min almuslimiina inaan ka mid ahaado ayb aayadda iyo tarjamada meeshay iska leeyihiin waxay tahay an acbuda rabba haadihi اlbalda rabba haadihi اlbalda beldadaasoo maka ah oo xaramka asal ee aas-aas u ah ilaahay isagaa isu idaafeeyey idaafadaasuna waa idaafatu tashriif idaafaduna waa idaafatu tashriif tashriifkuna waxaa ku jira fadli marka aayadda iyo baabu fadli اlxaram meeshaasay calaaqo ka leeyihiin ayb mar haddii ilaahay uu isu idaafeeyey buldaantoo dhan ilaahay isagaa leh laakiin tan wuxuu si gaara isugu idaafeeyey sida beytullaahi kacbadaba uu isugu idaafeeyo beytullah loo yidhi idaafadaas tashriif ayuu ka kasbanayaa maka ay ka kasbanaysaa makana waxaa weeyaan waa aslulxaram xaramka asalkiisii iyo aas-aaskiisii wa ayb alladii xaramahaa rabbiga rabbigaasoo xaramahaa xarimayna iyo iskama hor imaanayan xadiidka nebiga sala allahu calayh waali wasalam uu yidhi inna ibraahiima xarama makkata ibraahiim maka ayuu xaram ka yeelay ou xarimay iyo alladii xaramahaa allah xarimay ma iska hor imaanayaan maxaa yeelay aasaas ahaan ilaahay baa xarimay ibraahiimna wuu caddeeyey dadkuu u caddeeyey inuu xarimay allah subxaanahu wa tacaala ayb wa qowlihi jalla dikruhu iyo ilaahay qowlkiisa macnihiisiibuu u baab yahay awalam numakin lahum miyaanan makaninin xaraman xaram xaramka oo aaminan aamin ah daa amnin waay amni u saaxiiba xaram amni u saaxiiba oo qofkiisu uu ku nabadgelaya miyaanan makaninin oo aanan dejinin iyaga ayb xaramka oo yujbaa ilayhi loo jamcinayo xaggiisa oo la keenaayo hamaraatu kulli shay-in shay dhammaantiis mirihiisa risqan min ladunnaa jacalnaa daalika waxaanu ka yeelna kaasi risqan ayb ama waanu arsuqnay risqan arsuqidaan arsuqnay min ladunnaa xaggeenna ka ahaada ayb walaakina agarahum badankoodse laa yaclamuuna garan maayaanoo ma oga halkanna marka xaramka maadaama amni alla inuu amni ka meel amni leh uu ka yeelay aayaddu ay tilmaamayso fadli dheeraaduu marka leeyahay oo meelaha kale uu ka leeyahay ayb oo haddana yacnii risqigiisii waasac ilaahay uu ka yeelay dadka jooga risqigoodii uu waasiciyey waxaasoo dhan marka waa fadli ay ku heleen xaramkaas dartiis aayaddan marka saba nusuulkeeda waxay ahayd dadkii reer maka qaarkood ayaa waxay yidhaahdeen haddii aan ku rumayno adiga oo aan islaamka soo galno waxaan ka baqaynaa in nala kala dafdafo oo yacnii dhulkii nalaga kala dafo nala weeraro oo n oo dadku ayna isku keen dagaalaan oo annaga markaas sidaa aan u baaba'no markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay idinkoo gaalo abaaba ilaahay sidaan uu idiin makaniyey haddaad muslimiin noqotaanood ilaahay u mahad noqdaan maa ilaahay idinkaga daraa waa may awalam numakin lahum xaraman aaminan yujbaa ilayhi mraaت kuli شhayءi رزقا min laduna wlakina أkharهm laa yaclamuun qaala xadaثna عaliي بن cabdالlaahi wahuwa الmadiniyu qaala xadaثna jrيir بن cabdالxamiid wahuwa الضabiyu can mansuuri can mujaahidi can طaawuus can iبni cabaasi radي الlaه canهuma qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu waxa uu yidhi yowma fatxi makka maalintii maka uu furtay maalintii maka la furtay inna haada albalada beledkaani xaramahu llaahu ilaahay baa xaram ka yeelay oo xarimay laa yucdadu lama gooyo shawkuhu qodaxdiisa qodaxdii wax dhibaysay haddaan la gooynaynin dee wixi aan wax dhibaynin inaan la jaraynin iyadana oo min baabi owlaan qodax oo sideedaba wax dhibto yaan la jarinaa layidhi xaramka ku taallo marka waa sharaf iyo xugun dheeraadu ilaahay uu xaramkaa siiyey walaa yunafaru lama didiyo sayduhu ugaartiisa ugaartiisa shimbir ha noqoto wax kale ugaaro kale ha noqoto lama didiyo xataa iskaba dhaaf in la ugaartee in la didiyo xataa waa la reebay walaa yaltaqitu ma qaato luqatatahu baadidiisa shayga ku dhex dhumo ilaa man unbaa qaato carafaha iyo boohinaaya maaha baadida xaramka ku dhuntana lama qaato oo in la hanto oo la milkiyo looma qaatee waxaa loo qaadaa qofkiisa in la gaarsiiyo un la yaboohiyo ayb baadiyaalka kale meelaha kale ku dhumo sanad baa la yaboohiyaa sanad wixii ka dambeeyana nebigu wuxuu yidhi wailaa fa sha'nuka bihaa adaa iskale waa qaada kartaa qofkeeda hadduu yimaadana waa u gudaysaa laakiin baadida xaramka marnaba toban sano hadday agtaada taal ma milkinaysa yaboohiskaa unbaad ku jiraysaa ayb maclushaahidka marka xadiidkii tarjamadu waa isleeyihiinoo xaramka fadligiisa darteed ayaa waxaas loo xarimay ama axkaamtaa loo dejiyey ayb xaramka marka la yidhaahdana de dabcan maka keligeed maahan baan dhahnay xuduud ayuu leeyahay xaramka dhinac waxaa looga soo galaa dhanka madiine tanciim dhankan jiddo shumaysi meesha hadda la yidhaahday xudaybiyana la dhihi jiray dhankan kale isagana daa'if iyo xaggaas jirta jiciraana iyo meelahaas dhankan kalena carafaad xaggeeda dhinac kale waxaa weeyaan daa'at laban meel la yidhaahdo wuu jihooyin badan yahay meesha ugu dhow mako waa tanciim saddex maylay u jirtaa meelahaas meesha ugu meelaha ugu shisheeyana soddomeeyo kilomitr meelahaas iyay maka ka sii xaggeeyaanba marka xaramku dhul weyn waaye maka keligeed ma aha mako iyo agagaaraheedoo dhan waa xaram ayb baabu tawriiثi duuri makkata wa baycihaa wa shiraa'ihaa baabu bayaani xukmi tawriiثi duuri makkata maka daaraheeda dhaxalsiinteeda oo in la dhaxla yacni xukunka ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay wa baycihaa guryaha makaad in la iibiyo xukunka ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay wa shiraa'ihaa in la gato xukunka ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay yacnii wuxuu baabaysanayaa guryaha maka ma la kala dhaxli karaa ma la iibin karaa ma la iibsan karaa xukunkaas maadaama maka iyadaa de xukun gaaray leedahay aan dhahnay oo lasoo tilmaamay xukunkeeda fadli gaara ay leedahay muslimiintao dhan acmaal ay ku sameeyaan ay jiraan ayaa marka mas'aladan uu baabaystay sideedana de waxaa keenaysa aayadda qur'aanko alla uu yidhi ina aladiina kafaruu wayasuduuna can sabiili اllaah wاlmasjidi اlxaraami aladii jacalnaahu linnaasi sawaa'an ilcaakifu fiihi walbaad ilaahay wuxuu leey waxaanu ka yeelnay dadku inay jin ku yihiin jin midka yacnii oo yacnii aafaaqiga ah imaanaayo iyo midka deggan isku mid waaye allah subxaanahu watacaala uu yihi marka isku mid waaye ma waxay keenaysaa meeshaa lama kala laha oo guryaheeda lama milkin karo dhaxal laguma milkiyo laguma milkiyo beec gadasho laguma milkiyo sidaas miyaa marka xukunkii ayb masaladaasuu rabaa marka inuu baabaysto wa anna annaasa dadka fi lmasjidi alxaraami masjidulxaraamka sawaa'un jin weeyaan kuwo yacnii isku eg weeyaan xuquuqdoodu ay siman tahay khaasatan gaar ahaan marka masjidulxaraamka haddama waxaa laga wadaa masjidka kacbada ay ku taallo mase xaramka oo dhan baa laga wadaa khilaaf baa ku jira bacdi ahlilcilmi waxay leeyihin xaramka oo dhanaa laga wadaa qaarkaas marka waxay leeyihin xaramka o dhan hadday tahay guryaha xaramka lamana dhaxli kara mana la milkin karo muslimka o dhana iskale ayb ahlucilmiga qaar sidaa dhahayaa jira laakiin taxqiiqu saas ma ayb oo taxqiiqu waxaa weeyaan masjidku dabcan dad ma leh isaga laakiin guryaha kale makaadee magaalada dhexdeeda guryaha ku yaallo beecoodana waa suurtoobayaa in la gatana waa suurtoobaysaa waana la kala dhaxli karaa waa la ijaari karaa dad baa iska yeelan karan adiladeedana uu keeni doonaa imaamu lbukhaari ayb ina aladiina kafaruu kuwii kufriyey wayasuduuna can sabiili اllaahi ilaahay jidkiisana mancinayaan dadka ka celinayaan wاlmasjid اlxaraami masjidulxaraamkiina dadkii ay ka mancinayaan alladii masjidulxaraamka oo jacalnaahu aanu ka yeelnay linnaasi dadka lahaantooda sawa'an aan ka dhignay mid eg alcaakifu ka negi ah fiihi dhexdiisa negi ku ah iyo walbaadi midka soo galootiga ah waman yurid qofkii doono fiihi fi lxarami xaramka dhexdiisa biilxaadin ilxaad qofkii ku doono bidulmin dulmi qofkii ku doono xaramkii nudiqhu dhadhansiine min cadaabin cadaab xaggiisan ka dhadhansiinaynaa alimin mu'limin xanuujiyo albaadi aطaari'u waayaan kan soo galo mackuufan caakifkii buu fasirayaa mackuufan ay maxbuusan kii markaa yani ku xabisan negi ku ah قال xdثna أصبغ وهuو أصبغ بن الفرج قال أخبرني بن وهب عن يونس عن بن شهاaب عن علي بن حuسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه qاaل wuxuu yidhi yا رsuuل الله rasuulka ilaahyw أyna تنزل xaggeed degaysaa فيi daarika daartaada ayb أyna تنزل xaggeed degaysaa fii daarika atanziluma waxaad degaysaa fii daarika daartaadii bimakkata fii makkata maka dhexdeedu ahayd marka fii daarika waxaa u qadaran yacnii ficil hamsatu istifhaamna ay ku jirto marka waxay tahay ayna xaggeebaa tanzilu aad degaysaa fii daarika atanzilu fii daarika miyaad degaysaa daartaada gurigaagii bimakkata maka ku yaalay miyaad degaysaa bukhaari marka wuxuu ka rabaa fii daarika ayaa layidhi nebigaa daarta loo idaafeeyey gurigaagii aad maka ku lahayd miyaad degaysaa mar haddii nebiga loo idaafeeya waa qofaa iskale marka waa la yeelan karaa guryaha maka fa qaala waxa uu yidhi nebiga wahal taraka caqiilun caqiil maka tegey min rabaacin guryo ow duurin ama guryo isku macno waa rabaacin ow duurin caqiil miyaaba guryo ka tegeyba wa kaana caqiilun caqiil wuxuu ahaa warita inuu dhaxlay abaa aalibin abuu aalib huwa isaga iyo waaalibun baa dhaxleen yacnii guryihii nebiga awowgiisa laga dhaxlay cabdulmualib ilmihii cabdulmualib waxaa u weynaayay abuu aalib abuu aalib baa marka guryihii cabdulmualib la wareegay markii uu la wareegayna caadadii markaa mushrikiintu waxay ahayd qofkii hijroodo ama baxo ama yacnii waqtiyadii dambe yacnii abuu aalib markuu dhintay caqiil iyo aalib labadaas wiilo ou dhalay waxay baaqi ku ahaayeen diinu shirki gaalnimadii cali iyo jacfarna muslimiinay ahaayeen marka cali iyo jacfar aabbahood abuu aalib ma dhexli karinba ilaa muslim iyo gaalay kala yihiin aalib iyo caqiil laakiin iyagu waxay ahaayeen diinta aabbahood wixii abuu aalib uu haayey marka iyagaa la wareegay oo dhaxlay mar dambay soo islaama daalibku marka waa la waayey qaswatu bedrin baa lagu waayey laakiin caqiil wuu islaamay isaga markii dambe ayb mar dambe wuu islaamay guryihii marka marku dhaxlay caqiil iyo daalib ay dhaxleen daalib isaga waxaa lagu waayey dagaalkii beder caqiilaa soo haray guryihii dhammaa waa gatay marka guryihii dhammaa wuu gatay ayb marka rasuulka markaas waxaa laleeyahy guryahaagii miyaad degaysaa maka haddaad tagto markaasuu nebigu wuxuu yidhi wahal taraka caqiilun min rabaacin ow duurin caqiil miyaaba ka tegeyba guriba kama teginin iyo daar midna kulli waa wada gatay wa kaana caqiilun caqiil wuxuu ahaa warita abaa aalibin inuu dhaxlay huwa isaga iyo wa aalibun iyo aalib walam yaridhu jacfarun ma dhaxlin walaa caliyun radia allaahu canhumaana ma dhaxlin shay-an waxba kama aynan dhaxlin liannahumaa kaanaa muslimayni muslimiinay ahayn labadaan wa kaana caqiilun wa aalibun kaafirayni bay ahaayeen fa kaana cumar bnu اlkhadaab radia allahu canhu yaquulu wuxuu dhihi jiray cumar laa yariu اlmu'minu اlkaafira mu'minku gaal ma dhaxlo dawaaba xadiidba uu keeni doona qaala bnu shihaab waxa uu yidhi wa kaanuu waxay ahayn yata'awaluuna inay ta'wiilsanayaan qowla اllahi tacaala ilaahay qowlkiisa ina aladiina aamanuu wahaajaruu wajaahaduu biamwaalihim waanfusihim fii sabiili اllah wاladiina aawow iyo kuwii dumay kuwaas wanasaruu u hiiliyey ulaa'ika kuwaadaas bacduhum qaarkood owliyaau bacdihim ansaar iyo muhaajiriina wax isku ahaa la yidhi waa isdhexli jireen waagii hore ansaarta iyo muhaajiriinta ilaa markii dambe ay soo degto waulul arxaami bacduhum owlaa bibacdin fii kitaab illaahi xadiidkan marka meesha uu ka tusaayo waxay tahay nebiga caqiil inuu guryahaa gatay buu shee in dhaxal buu sheegay inuu dhaxlay haddana inuu gaday buu sheegay bis rasuulkiina waa u qiray taa marka waxay ku tusinaysaa inay tahay guryaha makaad in la milkin karo la kala dhaxli karo la iibin karo kulli waa ku tusaysaa ee guryahan iyagu marka iskama lahayn waxbaa ku jiraye see marka waxaa la leeyahay marka rasuulka dadkii jaahiliyada ahaa wixii ay sameeyeen waa iskaga daayey si iyaga loo soo dumo qalbigooda loo soo dumo midda labaadoo kale haddana waxaa ku jirto nebiga calayhi salaatu wasalaam isagu guryahan ilaahay dartiiba uga soo hijrooday wax uu ilaahay dartii uga soo tegey haddana inuu dib ugu noqdo diidaayo sidaana waa lamid xadiidkan marka imaamu shaafici ayaa wuxuu u deliishaday mas'aladan lafteeda iyadoo maka la joogo imaam axmed iyo isxaaq ay isla joogaanoo shaaficina uu la joogo ayaa mas'alo waxaa isku qabtay imaamu shaafici iyo isxaaq isxaaq marka waxa uu yidhi guryaha mako lama milkin karo macnahaasuu qabay aayadda daahirkeeda iyo waxyaabahaasuu markaa haystay imaamu shaaficina waxa uu yidhi guryahaas waa la milkin karaa waana iibkooduna waa bannaan yahay in la milkin karo marka maxaa u daliilaa leeyihi imaamu shaafici xadiidkaanuu keenay marka wahal taraka lanaa caqiilun min rabaacin oo duurin caqiil waxaa loo sugay inuu wax dhaxlay oo milkiyey inuu gatayna waa loo sugay guryihii guryahaana dadkii laga gatay oo caqiil uu ka gatay ha soo celiyaan iyaga ma laha lama dhihin idan waa la milki karaa marka fiqiga imaamu shaafici fiiri marka xadiidkaanuu kala baxay sidaas meel kalena waa kala baxayoo isagu waxa uu leeyahay man dakhala daara abi sufyaan fa huwa aaminu nebigu sal l slm daarta abi sufyaan ninkii galo isagaa loo nisbeeyey daarta mar hadduu isaga leeyahay waa gado karaa wax horaba ku samaysan karaa deliil labaadna kaasuu ka dhigan ibnu khusayma isagu wuxuu deliishaday lilfuqaraa'i almuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim fayga waxaa iska leh fuqarada muhaajiriinta kuwaasoo guryahoodii laga soo bixiyey intay ku yaalleen guryaha makay ku yaalleen markaasaa weliba wuxuu yidhi ibnu khusayma haddii la yidhaha guryaha maka lama kala laha waxaa imaan lahayd buu yidhi in dadkaas aan lagaba gardarnaanin guryahoodii baa laga bixiyey waa la dulmiyey waa nin gurigiisii guri aan ahayn haddii laga bixiyay maisagaaba la dulmiyey markaas ibnu khusaymana aayaddaasu isaguna ku daray calaa kullin marka guryaha makaad in la iibin karo ayay kutusaysaa lana milkin karo bukhaarina marka sidaasu isaguna qabaa wuxuu yidhi ashaara bihadihi tarjama ilaa tadciifi xadiidi calqamata bni nadla twufiya rasuulu llahi sal l slam nebigaa la oofsaday wa abu bakrin wa cumar wamaa tudcaa rabaacu makata ila sawaa'ib man ixtaaja sakan xadiidkaa inuu daciif yahay ayuu bukhaari tarjamadan ku ishaaraa oo wuxuu leeyahay xadiidkaasi nebiga iyo abubakar iyo cumar waxaa la oofsaday oo ay dhinteen iyadoo guryaha mako loogu maga lagu magacaabo loogu yeero asawaa'ib sawaa'ib waxaa la yidhaha saa'ibada neefka gafarka ah oo layska sii daayo cid leh aynan jirin yacnii guryihii maka guryo aan lalahayn oo kale inay yihiin neefkaas suuqa iska dhex taagan oo kale xadiidka laka waa daciif kaasuu marka bukhaari uu ishaaraya dacfigaas meeshaan ayb ibn cumar baa waxaa laga wariyey inuu yidhi laa yaxilu baycu buyuuti makata walaa ijaaratuha beeceeda guryaha maka in la gado la ijaaraa ma bannaano ayuu yidhi ibnu cumar wabihi qaala hawriyu waabuu xaniifa wakhaalafahu saaxibuhu abuu yuusuf waاkhtulifa can muxamed wabiljawaazi qaala اljumhuuru waاkhtaarahu طaxaawiyuna waa doorto xanafiyada ka mid ah xadiidkaa calqamana haddiiba uu saxiix noqdo waxaa lagu xambaarayaa karaaha in laysaga xambaaro ama qofka xaajiga in laga xirto xoogaa in sidaa la diidayo xaajigii marka in lasoo dhoweeyo macna nooca in lagu xambaaro waxyaabahaas bal waxaa cumar waxaa ka sugnaatay oo kitaabka laftirkiisa uu ku keeni doonaa ayb in uu daar maka ku taalay inuu gatay cumar xabsi uu ka dhigay saasuu keeni doonaa wasayaأtii fi اlbuyuuci waxaa imaan doonto aharu cumar annahu ishtaraa daaran lisijni bimakata guri maka ku yaallow gatay qofkii iska lahaa buu ka iibsaday xabsiyuu ka dhigay oo dadka markaa lagu xiro marka wou gatay marka la leeyahay cumar baytulmaalkaba ha u gadee laakiin yaa laga gatayna nin iska lahay unbaa laga gatay marka waxaasoo dhan waxay tusayaan in la guryaha maka in la milkin karo baabu nusuuli الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalama makata degiddii nebiga uu degay maka ayb meeshii uu ku soo degay baabu bayaani nusuuli الnabiy sal l slama makata caddayn la caddaynayo degitaankii nebigu uu maka ku soo degay meeshii uu ku soo degey qaala xadaanaa abulyamaan qaala akhbaranaa shucaybu can الzuhriyi qaala xadaanii abu salamata ana abaa hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh ali wasalama xiina araada markuu doonay nebiga quduuma makkata maka soo geliddeeda markuu doonay waxa uu yidhi mansilunaa hadan meesha aan degayna berrito in shaa allaahu bikhayfi bani kinaana waa reer banibikhayfi bani kinaana weeyaan meeshaas xayu meesha xayu meel taqaasamuu ay isku dhaarsadeen cala alkufri gaalnimada ay iskugu dhaarsadeen meeshii ay kufriga iskugu dhaarsadeen ayaan berri degaynaa yidhi meeshaa marka waxaa weeyaan abdaxa meesha nebigu uu dego muxasabka layra ah weeyaan meeshaa marka reer bani kinaana ayaa isku dhaarsadeenoo waxay iskugu dhaarsadeen reer bani haashim iyo reer bani lmutalib in la gooyo ilaa ay nebiga soo dhiibaan gacanteenna soo geliya oo soo dhiiba ama waxay yidhaahdeen mana la idinka nikaaxsanaayo la idinma nikaaxaayo cunto la idinkama gadaayo ma la idinka iibsanaayo cunaqabatayn rasmi ah yaa meeshii ay isku dhaarsadeen halkaasuu nebigu degay meeshaa marka waxaa laga qaadanaya bay culimmadu yidhaahdeen meelaha dulmiga iyo kufriga iyo lagu sameeyo in markaa muslimiintu hadday guul iyo helaan meelahaas marka in la dego lagu muujiyo meeshaas marka kufriga in la qahray si loo loogu muujiyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam berri meeshaasaan degaynaa buu yidhi ma ayb qaala xadaana alxumaydiyu qaala xadaana alwaliidu wahuwa bnu muslim qaala xadaana alawsaaciyu qaala xadaanii الzuhriyu can abi salamata can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala الnabiyu sala اllahu alayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi min alkadi berrito markay ahayd yowma naxri ay ka ahayd yowmu naxri berrideeda waa kooiy tobankii wahuwa biminan isagoo mino jooga ayuu wuxuu yidhi naxnu annagu naasiluuna kuwii degayaanaha qadan berrito bikhayfi bani kinaana ayaan degaynaa meeshaas xayu taqaasamuu meeshay isku dhaarsadeen cala alkufri gaalnimo isugu dhaarsadeen yacnii bidaalika waxuu u jeedaa almuxasab muxasab ujeeda wadaalika kaagaasina waxay ahayd anna qurayshan quraysh iyo wa kinaanata kinaana halkan marka waxaa loo deliishaday kinaanaay quraysh inay kala duwan yihiin oo ay jiraan dad reer kinaana ah oon quraysh ahayn inay jiraan marka waa kala duwan yihin marka la leeyahy maxaa laga wadaa quraysh baa laf hoose ah kinaanana laftii kora waa marka kinaana waxay kulminaysaa quraysh iyo keyrkooday kulminaysaa walidaalika marka quraysh waa odayga fihir la yidhaha fihir qofkii marka odagaa ku abtirsadee fihri galo quraysh waa kinaanana waa ka sii koreeyaa fihriga meeshay yacnii wadaalika anna qurayshan iyo wakinaanata taxaalafad way isdhaarsadeenoo way bahwadaag yacni bahwadaagsi bay sameeyeen calaa bani haashimin reer bani haashim korkooday ku sameeyeen wa bani cabdilmualib saasuu leeyahay ow bani lmualib shaki buu geliyey bani lmualibaana saxa bani cabdilmualib maahana waa bani lmualib ilaa bani cabdilmualib waaba reer haashim bani cabdilmualib waa reer bani haashim ayb ow bani lmualib waayo marka allaa yunaakixuuhum bay isku dhaarsadeen inaynan u guurinin oynan ka guursanin walaa yubaayicuuhum inaynan la yacni wax ka iibsanin oo la mucaamaloonin xataa yuslimuu ilayhim الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam ilaa ay nebiga usoo dhiibaan oo ay usoo gacan geliyaan wa qaala salaamatu can cuqayli wayaxya bnu daxaak can اlwsaaciy qaala ahbaranii ibnu shihaab marka salaama can cuqayl can ibni shihaab yaxya bnu daxaak can alwsaaciyi can ibni shihaab wa qaala waxay yidhaahdeen salaama iyo yaxya bnu daxaak bani haashim wa bani lmuطalib bay iyagu dhaheen ma shakinin meesha yacnii riwaayadii hore shakiga uu ku jiro riwaayat اlwaliid bni muslim iyagu lama imaanin wax shaki qaala abu cabdillaahi imaamu اlbukhaari wuxuu yidhi bani lmuطalib ashbahu bani lmuطalibay aad ugu ekaansho badan tahay xadiidkii tarjamada marka way isleeyihiinoo nebigu mansilkiisa iyo meesha uu degay meeshaasay ahayd marka meeshaas nebigu nusug iyo camal ahaan miyaa loo degayaa oo dadka xujaajta markay xajka soo dhammeeyan inay meeshaas degaan miyaa mase maahan abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo way degi jireen meeshaas qaarkoodna waxay dhaheen muxasabka degiddiisu waa meel uun markaa socodka nebiga u fiicneed ay ahayd maahan cibaada ahaan ma uunan u degin baabu qowli اllaahi tacaala ilaahay qowlkiisii macnihiisii buu u baab yahay waid qaala ibraahiimu rabbi اjcal hada اlbalada aamina wjnubnii wabaniya an nacbud alasnaam wadkur xus id waqti qaala ibraahiimu ibraahim uu yidhi rabbi jcal rabbiyow yaal haada albalada beledkan waxaad ka yeeshaa aaminan daa amnin amni mid u saaxiiba wajnubnii ilaahu naga dheeray wabaniya anigay carruurtayda an nacbuda inaan caabudno alasnaama asnaam inaan caabudno ilaahu naga dheere moxamed ibn ibraahim ataymi wuxuu dhihi jiray waman ya'manu bacda alkhaliil yaa aamin noqon karo oo shirki ka aamin noqon karo nebiyullaahi ibraahim ka bacdi nebiyullaahi ibraahim ka gadaale yaa shirki ka aamin noqon karo maxaa yeeley ducadiisa fiiri wajnubnii ilaahu aniga iga dheeray wa baniya wiilashayda ama ilmahayga ka dheeray an nacbud alasnaam cibaadat alasnaam haddii marka nebiyullaahi ibraahim uu sidaas yidhi yaa shirki ka yani ka aamin noqon karo shirkiga marka keliya maaha shirki akbar keligiis maaha shirkigo dhanaa soo gelaya meeshan akbar iyo asqarba shirkiga asqarka weliba wuxuu leeyahay qaar yacnii culimmadu ay yidhaahdeen wax ka badbaadi karaaba ay wax yarba iska yihiin waxaa ka mid a shirkiga asqarka istutuska waxaa ka mid a shirkiga asqarka camal aakhira in adduunyo lagu raadiyen camal aakhire in adduunyo lagu raadiye meeqay naga dhace waxaasoo kale nacam qofka marka shirkigu maahan keliya inuu la aado gaalnimo bis oo tii weynayd keliya inuu la aado maaha shirkigu anwaacdiisao dhan xataa culammada qaar waxay dhaheen in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa shirkiga asqarka xataa waa soo gelaya dheheen maadaama shirki la idlaaqay aayadda ay idlaaqday kan asqarka xataa lama dhaafayo ilaa qofka uu ka toobad keeno maaha marka shirkiga dadka qaarna waxay yidhaahdaan shirkiga laga hadlaa maxay tahay iyo waxaas yani ummaddan shirki ma samaynaysa iyo waxyaabahaas isku maaweelinaya shirkiga rasuulku wuxuu tilmaamay ummaddan aakhiri zamanka inuu ka imaan doonou sheegay oo wuxuu yidhi laa taquumu saacatu xataa taطariba alyaatu nisaa'i dowsin calaa dilkhalasa saacadda qiyaamaha ma dhacayso yidhi ilaa naagaha baridooda ay ku dhaqdhaqaaqdo yacnii ay usoo safraanuu ka wadaa dulkhalasa sanamkii la dhihi jiray cibaadadiisaa soo noqonayso meel dheer baa looga soo safri doonaa qiyaamuhu ma dhacayso ilaa sidaas ay dhacdo xadiid kale wuxuu ahaa laa taquumu saacatu xataa yalxaqa fi'aamun min ummatii yacnii saacadda qiyaamaha ma dhacaysa ilaa kooxo fara badanoo ummaddayda ka mida ilaa ay shirkiga ka haleelaan iyo dadkiisa ayb oo marka shirkigii siyaabo badan inay ummaddaani marka uu uga dhici karo yaa nebigu axaadiid badan oo ku tilmaamay markii uu noolaay dadkii markay ku dhaheen ijcal lanaa daata anwaad kamaa lahum daatu anwaad waa kii nebigu yidhi innaha sunan latattabicunna sanana man kaana qablakum dadkii idinku horreeyaad raacaysaan qultum kamaa qaalat banuu israa'iila limuusaa ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha rasuulkiioo noolay ahayd taas wajnubnii wabaniya an nacbud alasnaam marka qofku inuu aad shirkiga iskaga ilaaliyo noocuu doonaba ha ahaade rabbi inahunna adlalna kaiiran rabbi yaa rabbi rabbigayow inahunna asnaamtu adlalna waxay dhumiyeen kaiiran in badanoo min annaasi dadka ka mida ayay dhumiyeen faman tabicanii qofkii i raacay aniga fa innahu minii anuu iga mid yahay kaasi waman casaanii qofkii i caasiyeyna fa innaka gafuurun raxiim waxaa tahay adiga mid dhaafid badan naxariis badan rabbanaa inii askantu min duriyatii biwaadin gayri dii zarcin rabbanaa yaa rabbanaa rabbiyo rabbigeenna innii askantu waxaan dejiyey min duriyatii duriyadeyda qaarkood biwaadin waadi waadiga oo hayri dii zarcin zarac iyo abuur iyo beer aan u saaxiib ahayn cinda beytika beytkaagii agtiisii baan dejiyey almuxarami la xarimay xurmada loo yeelay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennow liyuqiimu salaata salaadda saysay oogaan fajcal yeel rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow liyuqiimuu ha oogeen asalaata salaada fajcal yeel af'idatan quluub min annaasi quluubta oo min annaasi dadka ka mida tahwii inay u soo hiloobayso ilayhim iyaga xaggooda marka fajcal af'idatan min annaas dad dadkoo dhan lama dhihin quluub dadka ka mida inay u soo hiloobayso meeshaas oo ay jeclaanayso ilaahu yaal marka quluubta muslimiinta usoo hilowdo ayb alaaya ayb tarjamadan marka wax xadiida uma sheegin wakaأnnahu wuxuu yidhi ibnu xajar ashaara ilaa xadiid ibni cabaas fii qisati iskaani ibraahiima lihaajara wabniha fii makaani makata wasayaأtii mabsuuطa fii axaadiiثi اlanbiyaa marka tarjamadan xadiidka munaasabka ku noqon karo waa xadiidka ibni cabaas qisadii dheereede markii ismaaciil iyo hooyadiis uu dejinayay xaramka taasna marka meel kale kitaabulambiyaa uu noogu keeni doono baabu qowli llaahi tacaala ilaahay qowlkiisa macnihiisiibuu u baab yahay jacala allaahu alkacbata albeyta alxaraama qiyaaman linnaas jacala allaahu ilaahay wuxuu ka yeelay alkacbata kacbadii wuxuu ka yeelay albeyta alxaraama wuxuu ka yeelay beytkii xurmada lahay qiyaaman ayuu ka yeelay taagnaansho linnaasi iyuu dadka uga yeelay yacnii taagnaansho ayuu ka yeelay istaagitaan buu ka yeelay dadka ugaga yeelay kacbada kacbadii marka dadka masaalixdooday u taagan tahay oo cibaadadooday u taagan tahay oo way ku cibaadaysanayaan waxaa kaloo qiyaaman la yidhi qiwaaman qiwaaman jacala allaahu ilaahay wuxuu ka yeelay alkacbata kacbadii albeyt alxaraama wuxuu ka yeelay qiyaaman ay qiwaaman tu u toosan mid u toosan linnaasi dadkii qayimanna waa la akhriyay jacala allahu alkacbata albeyta alxaraama qayiman linnaasi waa isku wada macno macaanidaas washahra alxaraama bishii xurmada lahayd ashahra al buu geliyey waa isim mufrada muxallaa bial ash waa jinsiya jinsiga bilaha xurmada loo dhanaa laga wadaa marka afarta bilood waalhadya hadyigiina wuxuu ka yeelay alle walqalaa'ida xoolihii loo qoor xirayna wuxuu ka yeelay qiyaaman linnaasi buu iyaguna ka yeelay iyagana marka qiyaamantaa unbay u laabanayaan daalika alamru arrinku daalika kaagaas ama sharaca allaahu ilaahay wuxuu jideeyey daalika kaagaas litaclamuu inaad ogaataan ana allaha alla yaclamu inuu og yahay maa waxa fi samaawaati ahaaday iyo wamaa waxa fi lardi ardada korkeeda ahaaday wa ana allaha alla bikulli shayin shay dhammaantiis caliimun ku ku cilmi badan inuu yahay ayb aayaddan macnaheeduu tarjamtay qaala xadaanaa caliyu bnu cabdillaahi qaala xadaanaa sufyaan qaala xadaanaa ziyaadu bnu sacdi can الzuhriyi can saciid bni اlmusayab can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiyi salى اllahu عalيyh ali wasalam qaal nebigu waxau yidhi yukharibu اlkacbata kacbada waxaa baabi'inayo kharaabinayo dusuwayqatayni labadii yacnii kii shanshadiisu ay yaryarayd shansho yaryaraanta kii u saaxiibka ahaa ayaa kacbadii baabi'inayo min alxabashati ka mid ah xabashada dusuwayqatayni marka waxaa weeyaan waa tasqiiru saaqin dusuwayqatayni marka waxaa weeyaan kii marka kubabkiisu ay dhudhuubnaayeen oo ay yaryaraayeen oo min alxabashati ka mid ah ayb marka xadiidkan iyo tarjamada siyaabaha ay isku waafaqayaan ayb xadiidkaas marka wuxuu ku keeni doonaa begga kan yani baabka kan ka dambeeya ayb waxaana macnihiisa oo laga mafhuumkiisa uu yahay kacbada ninkaas baa kharaabin doono baabi'i doono inta ka horraysase waa camirantaha kacbadii inay camiran tahay oo waxaa ilaahay ugu talagalay in lagu cibaadaysto inay jirayaan qaala xadaanaa yaxya bn markaa ninkaa dusuwayqataynku nebigu wuxuu ku tilmaamay nin bidaar leh shanshadiisu yari ay dhuudhuuban tahay waxaa kaloo ku sheegay in dalbo uu leeyahay oo lugihiisu ay si ukala ay u kala fog yihiin saddexdaas tilmaanuu ku tilmaamay tilmaan afaraadna waxaa weeyaan annahu min alxabashati inuu ka imaanayo waana markaa nimankii markii horena isku dayey waa xabasha marka la yidhaha dhulkan etoobiya iyo ayb dadkaasi marka markii horena iyagaa isku dayey kacbada burburinteeda bani aadam ay ku soo dhacday iyagaa ka jiraan oo suuratulfiil abraha xabashiyuu ahaa halkaasuu intuu maroodi iyo ciidan u kaxaystay sow kacbada usoo dumiyey markii horena waa ku fakereen markan dambena iyagaaba fakerkaas way taxqiiji doonaan way xaqiijin doonaan oo kacbadii marka iyaga saasay u kharaabi doonaan marka sinfigan marka dadkan dhinacaas marka naga jiro waa dad shar badan waaye dadkooda muslimiinta maahan dabcan kama hadlayno muslim waa iska waa leeyihiin sideedas haddii xabashaba la yidhaahda laakiin sharcigu wuxuu ku idlaaqaa nasaarada kuwa gaaladaa laga wada ee dadka muslimiinta ee dhulkaas degan maa ahan iyaga in loo jeeda alxabasha marka haddii la idlaaqo waxaa loo jeedaa labadan qole marka amxaarada iyo tigrayda iyagaasaa mar walba isaga kala dadambey jira xukunka oo dad qadiimo horena ahaa melik najaashi tigreegow ahaa kuwan kale iyaguna marka sidaasoo kale waxay ula ahaa jireen waxaas marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaaba u hijrootay dhulkooda saxaabadaa haddana u hijrootay dacwo waa gaari weyse intaasoo saxaabaa dhulkooda hijro u tageen wakhtigaas waxaa la sheegay boqorkoodii iyo nin ay ilmo adeer ahaayeen inuu ka islaamay bis marka ummad boqorkoodii islaamay iyadiina islaami weyse ka warran say u kakan yihiin gaalnimada iyo kufriga siday ugu adadag yihiin bacdi naas marka dadka qaarkood waa walaashanayaan nimankaas gaaladaa ee saas yacni sharcigu ka yahay xaalkooda uu ka yahay dadaa walaashanaya waxa ay ka helaan ay leeyihiin yukharibu اlkacbata kacbada waxaa kharaabinaya oo baabi'inaya dusuwayqatayni laba yacnii ka shanshayaraanta u saaxiibka ah min alxabashati xabashada ka mid ah kacbada kharaabinaya oo baabi'inaya qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaanaa leyt can cuqayl can ibni shihaab can curwata can caaishaةa radi allahu canha xaa xadaanii moxamed bnu muqaatil qال أخبرنيi cبداللahi هuو بن المبارك qال أخبرnا محمد بن أبي xفصة عن الزهريi عن cuروةa عن cائشhaةa رaضي الله عنها qاaلت kaanوu waxay ahaayeen yasuumuuna inay soomayeen cاشhuuراaءa cاشhuuرة qabla أn يfرضa رaمaضاan intaan رamaضاanka lagu farad yeelin وakaana yowmا cاشhuuradu waxay ahayd maalin tustaru فiihi الkacbaةu kacbada la asturo oo maro lagu daboolo kacbada yani la marshiyo ayay ahayd maxalushaahidka marka meeshaan maxaa yeele asturidda la asturaya maxay tusaysaa tacdiim iyo weyneyn la weyneynaya kacbada ayay tusay falamaa farada allaahu ilaahay markuu farad yeelay ramadaana ramadaan qaala rasuulu lah sal l slam man shaaa an yasuumahu falyasumhu waman shaaa an yatrukahu falyatrukhu qofkii doonana ha sooma qofkii doonana ha ka tago wakaana yowman tustaru fiihi lkacbatu waa kacbada marka waxay lahayd maro lagu asturo waayihii hore yaa ugu horreeyey wax kacbada asturo war badan baa ku jiran ibnu xajar baabka soo socdo iyo uga hadlayaa ciddii bilowday iyo meelahan waxaa la yidhi waxaa bilaabay tubac waa la yidhi ismaaciilaa bilaabay waa la yidhi qowlal badan baa ku jira laakiin shay un markaa hadba layska dhexli jiray waa ilaa markii dambe boqoradii ay aad ugu tartami jireen inay kacbada iyaga asturaan maradeeda ay usoo hadiyeeyaan marada lagu asturaayo iyo kaydad fara badan inay usoo hadiyeeyaan baa jiri jirtay ee wakhtigaasna marka waxaa jaahiliyadii kacbada waxaa la asturi jiray cashuurada wakhtiyo dhexe ibnu xajar wuxuu sheegay in la asturi jiray maalinta tobnaad yowmu naxri mar waxaa jirtay ramadaanka iyadoo laftirkeeda la asturi jiray oo kacbada yacnii loo sameey jiray marada las marada laga bedeli jiray hadda waxaa la yidhi wakhtiga marada laga bedelaa waxaa weeyaan yowmu carafa maalinta sagaalaadka oo dadku ay carafo ku maqan yihiin baa marada laga bedelaa masnac weyn oo warshad weyn ayaa jirta oo aad u weynin badan oo lacag badan lagu bixiyey oo maka ku taallo oo lagu sameeyo maradaas macana oo waxaa la yidhaha masnacu yacnii kiswati اlkacba dhul weyn buu ku fadhiyaa makuu ku yaallaa boqoradan hadda marka reer aali sacuud baa sameeyeen boqorkii kan ka horreeyey yaa sameeyey meelihii marka uu isagu sameeyey ka mid ahayd sanadkiiba marbaa marka loogaga bedelaa lacagteedana isagaa marka baxsho ayb wakhtigaasaana hadda la sameeyaa kiswada ayb marka kacbada asturkeedaas maxaa muxuu tusayaa tacdiim weyneyn la weyneynayo weynayntaasna hadda waa jacala allaahu lkacbata albayt alxaraama qiyaama sida allaba u weyneeyey mu'miniintan inay u weyneeyaana laga rabaa qaala xadaanaa axmadu qaala xadaanaa abi qال xdثna إbrاhيم عن الحجاaج بن حجاaج عن qتاadة عن cبداللahi بن أbي cتبة عن أbي سعيidi الkdري رaضي الله عnه عن النبي صلى اه عل وسلم qاaل layحaجنa الbyt beytka waa loo soo ajin doonaa loo soo xajin doonaa وalaycتamaranna waa loo cumraysanayaa waa lagu cumraysanayaa baعda khروuجi yأjuuج وmaأjuuج yأjuuج iyo maأjuuج markay soo baxaan ka gadaada bacda khuruuji yajuuj wamajuuj ayb yaa yaa yani waa la xajin doonaa markay yajuuj iyo majuuj soo baxaan kadib waana la cumraysan doonaa xadiidkan marka iyo kii hore waxaa la yidhi see loo jamcinayaa kii hore wuxuu tilmaamaya aakhiri zamanka in kacbada la baabeynayo oo ninka xabashigaa dhagax dhagax inuu usiibayo yajuuj iyo majuujna waa calaamaatu saaca alkubraa calaamaadka waaweynay ka mid yihiin see loo jamcina marka ibnu xajar wuxuu leeya waxaa loo jamcinayaa bacda ya'juuj wama'juuj in la xajiyo baciid ma ahan kacbadoon jirin meesheeda marka in lagu dawaafo makaankeeda iyadoo la dumiyey laakiin dadka booskeedii ay ku taalleen in lagu dawaafayo saasaa lagu xambaaraa marka xadiidkan kacbadii oo dhismaheedii meesha uunan ka taagnayn laakiin makaankeedii in markaa lagu wareegana lagu dawaafo wuxuu yidhi marka ayb taabacahu abanu wacimraanu can qataada wa qaala cabduraxmaan can shucbata qaal laa taquumu saacatu saacadda ma dhacayso xataa laa yuxaja albeytu intaan beytkaba laga xajinin saacadda qiyaamaha ma dhacayso xataa laa yuxaja intaan laga xajin laga xajinaynin albeytu beytka yacni saacaddu markay dhacayso xaj ma jira waa dad xajinaya mala wاlأwalu akaru wاlأwalu kan hore riwaayada hore oo bacda ya'juuj wama'juuj in la soo xajin doono akaru badan buu yidhi samica qataadatu cabdallaahi wa cabdullaahina abaa saciid buu ka maqlay tadliis ma jira waa meeshaan wax tadliis ah ma jiraan baabu kiswati اlkacbati kacbada maradeeda ama marshinteeda caddaynteediibuu u baab yahay maradaas marka kacbada ay lagu dado xukunka arrintaa caddaynteediibuu u baab yahay kacbada marka maradaasna waa leedaho kiswo waa u tahay waa la marshiyaa waxaa kaley leedahay quful albaabkeeda saaran oo lagu xidho kayd bay leedahay waxyaabahaas oo dhan culimmada marka waxay yidhaahdaan kacbada maradaas ay leedahay ee saaran dadka qaarkood waxay sameeyaan hadday gaaraan qaara goosto intay jartaan oo cad ka jartaan ayay waddamada meelahooda u soo qaataan say u barakaystaan lama qaadan karo waxa adiga leedahay maahan waa waqaf oo kale shay marka waqaf oo kale ah inaad adiga isaga tasaruftood soo qaadato sax ma ahan fara in laga qaadano xataa culammada qaar waxay ka hadlaan barafuunka kacbada marsanee la mariyo qofka inuu sidaan u tirtirto meelihii istilaamka in lagu sameeyo meelo aan ahayn inuu ka tirtirto oo ismariyo ma aha maxaa yeele wax iyada loo hadiyeeyo lagu waqfay oo la siiyey waay qofka inuu qaato marka maaha qaala xadaanaa cabdullaahi bnu cabdilwahaab qaala xadaanaa khaalid bnu اlxaariث qaala xadaanaa sufyaan qaala xadaanaa waasilun اlaxdab can abi waa'il qaala ji'tu ilaa shaybata shaybaan u imid shayba marka waxaa weeyaan shaybata bnu cuhmaan alxajadi dad waxaa jiri jiray quraysh yacni kacbada oo aaday ugu khidmay jireen qurayshta waxaa ka mid ahaa qolo la siiyey kacbada ilaalinteeda waxaa la dhihi jiray marka dadka xijaabada leh waaye oo xajabiyiina la dhihi jiray ninkaa marka shaybahan xajabiyiintuu ka mid ahaa waa dadka furaha kacbada haayahu oo iyagu furo oo khidmadeeda ka shaqeeyo qolo dhan waaye marka qabiil waaye nebigu markuu maka qabsaday cuhmaan ninkii la dhihi jiray ibni talxa ayaa laga qaaday furaha markaasuu nebiga cali wuxuu ku yidhi u celi furaha u dhiib uu islaamay markan markaasuu nebiga yidhi u dhiib u celi furaha maanta waa maalin wuxuu yidhi ammaanada iyo wax walba la oofinayo in allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha sideeduu nebigu u dhaafay dadkii hay jiro u daayey siqaayadana waxaa iska lahay cabbaas iyo dadkiisa dadkaa marka cabbaas ku abtirsaday iyagana maxay lahaayeen dadka imaanaya ayay waraabin jireen oo yacnii waagii hore ceelkan zamzamka biyaha waa laga soo bixi jireen tubooyinkan iyo waxaan ma jiri jirin dadka marka sharaftaas qaatay oo inay dadka xujaajta waraabiyaan oy biyaha u soo bixiyaan cabbaas iyo dadkiisay ahaayeen rasuulka waa tii uu yidhi haddaanan ka baqaynin in hadhow la idinku qabsado waa bixi lahaa yidhi wadaanta anigana oo dadkii hadday arkaan rasuulka wadaantii bixiyey de nin walbaa rasuulkan ku dayanayaa buu dhahayaa rasuulka wuxuu u dhaafay iyagana dadkaas reer cabbaasa oo iyaguna marka waxaa weeyaan ahlu siqaaya la yidhaahdaa wahaakadaa waxyaabahaasaa marka jiri jiray ninkan marka shaybata bni cuhmaan alxajabi ayuu ahaa wuxuu yidhi jalastu maca shaybata ayaan la fadhiistay cala alkursiyi kursi kursiga korkiisa fi lkacbati kacbada fa qaala waxa uu yidhi laqad jalasa haada almajlisa fadhigaan meeshan aad fadhiso majliskan waxaa fadhiistay cumaru cumar radia allaahu canhu fa qaala waxa uu yidhi cumar laqad hamamtu waxaan ku fakeray oon hamiyey anlaa adaca fiiha inaanan uga tegin kacbada dhexdeeda safraa'a wax jaallo ah dahab buu ka wadaa walaa baydaa'a iyo wax cad fidaduu ka wadaa ilaa qasamtuhu inaan qaybiyo maahanin waxaan hamiyey kacbada inaanan uga tegin dahab iyo fido ilaa inaan qaybinayo maahan yani dadkii hore kacbada marka waxbaa loo soo hadiyey jiray waxaas marka kacbada loo soo hadiyeeyey ee dahab iyo fido ah cumar wuxuu yidhi waxaan ku fakeray inaan sadaqo ka dhigo ayb maadaama yacnii wakhtigiisiina xooluhu ay bateen oo hadda masaalix caam oo kale hadda aan markaa maalkii masaalixda iska batayba inaan markaa sadaqa iyo ku bixiyon dadka u qaybiyo qultu waxaan idhi buu yidhi marka shay baa dhahayo cumar waxaan ku idhi inna saaxibayka labadaadii saaxiib abubakar iyo cumar oo ka wadaa lam yafcalaa sidaa ma aynan samaynin abubakar iyo cumar adiga nebiga iyo abubakar oo adiga kaa horreeyeen saa ma aynan yeelin qaala wuxuu yidhi cumar humaa labadooda almar'aani labada qof weeyaan labadii qof oo aqtadii bihimaa aan ku dayanayn saa markii loo sheegay cumar waa iska dhaafay fakarkiisii waa ka baxay waa labadii aan ku dayanayo uu yidhi labadoodii bis waa iska dhaafaya cumar marka xaqa saas ugu hoggaansami jiray qof isaga ka cilmi yar ka fadli yar hadduu wax u sheego mma kasan taagi jirin waa aqbali jirin meeshaamada marka waxaa weeyaan hadday fadli tahay sidaan aad ku fakertay hadday fadli tahay abubakar iyo cumar iyo nebigaa kaaga hormari lahayo haddayna iyagii kaaga hormarin fadli maahan iska daawaayo marka cumarna sidaas uu yeelay ayb marka turuugta rasuulka in waxyaabihii nebigu uu ka tegey isagoo samayn karo wixii uu iska dhaafay in layska dhaafo oon lagu cibaadaysanin ayb fa fii bacdi riwaayaat waxaa ku jirta inuu yidhi laa akhruju ma baxayo xataa uqasima maala alkacbati ilaa aan ka qayb qaybiyo maalka kacbada ayb maalkana waxaa weeyaan wax walbaa lagu idlaaqaa kiswada iyo maradaa soo geli kartaa la yidhi mudaabaqat اlxadiidna marka meeshaas waa awow haddaa tiraa xadiidka iyo tarjamada xaggee iska waafaqaysaa cumar wuxuu yidhi dahab iyo fido kacbada u reebi maayo ay leedahay ilaa waa usoo waa bixinaya waa qaybinaya kiswaan annaga baab ka dhiganay baabu kiswati اlkacba waaye maradii kacbada ah u yaaba sheegayba waxay ugu jirtaa baa la leeyahay maalkaas cumar uu qaybinayo maradaana ka mida marada iyadaba waa maal soo maaha ibnu xajar wuxuu yidhi xadiidkii ahaa laysa laysa min maalika ilaa maa akhadta ilaa maa labista faablayta maalkaagii waxba kama lihid ilaa maa labista waxaad labisatay shayga la labistaa maalkaagu ka mid yahay marka mar haddii marka labis la sheegay kacbadana labis maradaani ay u tahay waa maal kacbada ay leedahay oo kale loo hadiyey loo hadiyey taas marka haddii cumar uu ku fakeray in la qaybiyo kiswada meeshaasa marka laga milicsana ibnu xajar saas mas'ale marka culummadu ay isku hayaana jirto oo marka waxay tahay kacbada maalka loo soo hadiyeeyo min waqaf miyaa mase wax kale waa mas'aladaas halkaan marka ibnu xajar baxdigeeda uu ku dhuftay ayb وإنmا تركa ذلكa والله أعلم لأنa mا جuعiلa في الكacبة وصubila لahا يuجرى مجرى الأوقاaف فlاa يجuuز تغyiirه عan وجهi qاaضعyaad saasuu yidhi wixii kacbada loo yeelay oo sabiil looga dhigay مuجرى الأوقاaفaa lagu socodsiinayaa wqفka iyo أوqاafta xukunkeedaa lagu socodsiinaya falaa yajuusu takyiiruhu can wajhi wejigii loo keenay in laga bedelo looma baahno ninkii soo waqfay wuxuu u waqfay kacbada sidaas marka in laga bedelo maa sababtaasa cumar oo iskaga dhaafay uu leeyahay nebigi isaga daay abubakarna isaga dhaafeen cumarna oo ugu raacay wa fii daalika meeshaana marka waxaa ku sugan tacdiimu اlislaami wa tarhiibu اlcaduwi meeshaa marka waxaa ku sugan islaamka weynayntiisa cadowga cabsigelintiisa qultu wuxuu yidhi ama atacliilu اlأwalu falaysa bidaahirin min alxadiidi bal yuxtamalu an tacliilkaas uu sheegay qaadiciyaad oo uu yidhi sababta layskaga dhaafay waa waqaf maal waqaf waaye daahir maahan falaysa bidaahirin min alxadiidi bal yuxtamalu an yakuuna tarakahu salى اllahu alayh wali watarakahu salى اllahu alayh ali wasalam lidalika ricaayata liquluubi qurayshi kamaa taraka binaaءa اlkacbaةi calى qawaacid ibraahim wuxuu yidhi nebigu inuu ka tegey baa laga yaabaa uuna uga tegey ilaalin uu quraysh qalbigeeda ilaalinaayo kamaa taraka siduu uga tegeyba binaa'a alkacbati kacbada inuu dhiso calaa qawaacid ibraahim xadiidkii shalay aan soo marayna muxuu ahaa rasuulka kacbadii sidii nebi ibraahiim oo u dhisay inuu u dhiso uu ku celiyey muxuu iskaga dhaafayna dadkii quluubtooda quraysh amay xamili weysaa buu is yidhi oo rasuulkii markuu kacbada qabsaday isagoo duminaaya markii la arkaba markii uu naga xoog badiyey sidau doona yeela inay isdhahaanoo ka baqeen tanna sidoo kale waay maalkii kacbada lahayd isagoo qaybinaya hadday arkaan waa kaasaa wixii kacbadou qaybinaya isagaa iska tasarufayo saa inay dhahaanoo ka baqeen wa yu-ayidhu arrintaa waxaa xoojinayu yidhi maa waqaca cinda muslim riwaayada muslim fii bacdi turuqi xadiidi caaishata fii binaa'i اlkacbati la anfaqtu kanza alkacbati waxaan bixin lahaa kacbada kanzigeeda kaydkeedaan dhiibi lahaa wa lafduhu lowlaa ana waxaa ku jirta marka xadiidkaas lowlaa ana qowmaki xadiidu cahdin bikufrin la anfaqtu kanza alkacbati fii sabiili اllaahi walajacaltu baabaha biاlardi istimbaadka marka ibnu xajar oo uu yidhi tacliilka sababtuu nebiga isaga dhaafay waxay tahay caqligooda iyo cilmigoodaan gaaraynin arrintaas armay ku fidnoobaanuu is yidhi waaba kanaa iyadoo xadiida markaoo nebigu sala allahu calayh waali wasalam waxa uu yidhi haddaanan ka baqaynin qoomkayga kufri in wakhtigooda uu ku dhowaa oo goordhow ay kufri ka soo baxeen taas inay jirto haddaanan ka cabsanaynin kaydka kacbada waxaan ku bixin lahaa ilaahay jidkiisa fa haada tacliilu huwa almuctamadu buu yidhi marka tacliilkan sababtuu nebiga uga tegay tan inay tahay muctamada marka oo la cuskana leanna nasaa ku soo arooray waxaka alfaakihiyu fii kitaabi makata annahu sala ahbaari maka annahu sala allahu calayh ali wasalama wajada fiiha yowma alfatxi sittiina uuqiyatan nebigu wuxuu ka helay maalinkii maka la furtay lixdan uuqiyadood faqiila lahu waxaa lagu yidhi low istacanta biha calaa xarbika dagaalkaaga iyo jihaadkaaga maxaa haddaad u kaalmaysan lahayd falam yuxarikhu nebiga meesha kama dhaqaajinin wacalaa haada marka fainfaaquhu jaa-izun kamaa jaaza libni الzubayr bina'uha calaa qawaacidi ibraahim lizawaali sababi اlimtinac marka wuxuu yidhi sidii ibnu zubayrba ay ugu bannaanayd kacbada inuu dumiyo oo sidii nebi ibraahim u dhiso say ugu bannaanayd leanna kufrigii waa dhammaaday waa laga baxay dadku waxbay garteen sidii taas ay u bannaanaydaa tanna ay u bannaan tahay marka wakhtigaas in la sadaqeeyo maalkii kacbada walowlaa qowluhu fi lxadiidi marka haddaynan jiri lahayn qowlka xadiidka uu ku yidhi fii sabiili illaahi la anfaqtu kanza alkacbati fii sabiili illahi baa ku jirta la amkana an yuxmala alinfaaqu calaa maa yatacallaqu biha fayarjicu ilaa ana xukmahu xukmu taxbiisi fii sabiilillaahidaa marka iyadaa loo celin karaa xataa ilaa kacbadii laftirkeedii oo la qurxiyo waa fii sabiilillaahi ka mid tahay meeshaas marka inay waqaf uga soo noqoto waa suurtagal ad baxi fiican uu ka bixiyey masaladan ayb kadib mas'alow u tacaruday oo ka hadlay masaladaa waxay tahay kacbada in xariir la saaro maradan maradan madow xariir in lagu yacni huwiyo waa la ogol yahay mas'alo kaleo marka wuxuu galay dahab iyo waxyaabahaas iyo ku qurxinteeda iyo waxyaabaha wuxuu yidhi wafii jawa iyo masaajidda ma la yeeli karaa wa fii jawaazi satri اlmasaajidi bidalika khilaafun uma tamasaka liljawaazi bima waqaca fii ayaami اlwaliid bni cabdilmalik min tadhiibihi suquufa almasjid الnabowi weliid bni cabdilmalik masaajidka nebiga ayuu wuxuu ka dhigay dahabi saqafkiisa geesihiisa ku wareejiyeeda qaala wuxuu yidhi markaa walam yunkir dalika cumaru bnu cabdilcasiis oo madiine madax ka ah kuma inkirin walaa asaalahu fii khilaafatihi waqtigii cumar bnu cabdilcasiis ou khaliifatu lmuslimiin ahaana ma la baabi'inin dahabkaas uma istudila liljawaazi biana taxriima isticmaali dahabi wاlfidati inamaa huwa fima yatacallaqu biاlwaani اlmucaddatu biاlأwaani اlmucaddati lilakli wالshurbi wanaxwihima weelasha in wax lagu cabo iyo loo diyaarsadaa la diidaya in dahab laga dhigo laakiin masaajidka haddii dahab iyo berihiisa meelo kamida iyo saqafyada ay lagu warwareejiyo wax dhib ma lahay qaala walaysa fii taxliyati اlmasaajidi biqanadiili biاlqanaadiili الdahabi shay-un min dalika markaa wuxuu yidhi masaajidda in lagu qurxiyo faynuusyo dahab ah oo dahab ka samaysan arrimahan shaqa kuma laha waqad qaala alghazaaliyu man kataba alqur'aana biاdahabi faqad axsana qur'aanka ninkii biyo dahaba ku qoro faqad axsana fainahu lam yahbut fi اdahabi ilaa taxriimuhu cala اlummati fii ma yunsabu liلdahabi wahada bikhilaafihi dadkaa laga xarima u leeyahy dahab musxafku dadka dad maaha fayabqa calaa asli اlxilli maa lam yantahi ila اlsraaf waa iska bannaan yahay hadduunan israaf gaarin intaha watucuqiba biana tajwiiza satri اlkacbati biاdiibaaji qaama alijmaacu calayhi kacbada in lagu asturi karo xariir waa bannaan tahay ijmaaca ku guntama wa ama ataxliyatu bidahabi wاlfida dahab iyo qalin in lagu qurxiyose falam yunqal lama soo naqlinin can ficli man yuqtadaa bihi dadka lagu daydo saxaabada iyo taabiciinta i lagama soo guurinin masalan marka uga socdaa meeshaan wاlwaliidu marka wuxuu yidhi weliid bnu cabdilmelik laa xujata fii ficlihi ninkaa weliid bnu cabdilmelik ee boqorka ah ficilkiisa wax xujo ah kuma sugnayo lama deliisho karo wa tarku cumara bni cabdilcasiis an nakiira cumar bni cabdilcasiisna inuu inkiro ka tegista uu ka tegey aw ilisaalata ama zuulinta uu ka tegey yaxtamilu ciddata macaanin buu suurtagal ku yahay falacalahu waxaa laga yaabaa kaana inuu ahaa cumar laa yaqdiru cala alinkaari inkirid inuunan awoodaynin khawfan min sadwati اlweliid weliid bni cabdilmelik ciqaabtiisa isagoo ka baqaaya walacalahu lam yulhaaylam yusilhaa waxaa laga yaabaa inaanu zuulinin liannahu laa yataxasalu minha shay wax ka xasilaya male walaa siyama in kaana alwaliidu jacala fi اlkacbati safaa'ixa falacalahu ra'aa ana tarkaha أwlaa liannaha saarat fii xukmi اlmaali اlmowquuf fakaأnnahu axfadu laha min hayrihi ilaa akhirihi meeshaan uga socda waxay tahay weliid ibnu cabdilmelik boqorkaas ibnu xajar wuxuu leey ficilkiisu xujo ma aha dayb mas'alaa jirta marka qabriga nebiga masaajidka hadda uu ku yaallo yaa soo geliyey waagii hore rasuulka wuxuu ku dhintay qolkiisii meeshaa lagu duugay abubakar cumar cuhmaan markay masaajidka waasicinaayeen dhinaca guryaha rasuulku ay jiraan ma aadaynin dhinaca kale u waasicinayeen dhinacyada kale waagii weliid ibnu cabdilmelik ayuu guryihii gatay oo nebiga uu iibsaday waxaa ku jiray marka qabrigii nebiga meeshaas waa ku jiray yaa qolalkii caaisha meeshii ka mid ahayd dabcan oo nebiga uu ku duugnaa markaasuu yidhi masaajidka ha lagu wada daro qabrigii markaa saasuu masaajidka ku soo galay soo ma aragtid iyadooy sidaas tahay laftirkeeda waa laga taxadarayoo saddex derbi oo waxaa loo sameeyey mualla wada mualla si aan qofku uunan u ogaaninba xaggaa aan salaadba loola soo qasdin ayb horaan uga soo hadalnay masaladaa waa ka hadalnay laakiin meeshaan hadda uga socda waxay tahay ficilkaas weliid bnu cabdilmelik xujo ma looga dhigi karaa hadalkii rasuulka uu yidhi lacana allahu alyahuuda wاnnasaaraa ittakhaduu qubuura anbiyaaihi masaajid oo nebigu uu yidhi war masaajidda iyo qubuuraha kala dheereeya weliba riwaayaadka qaar waxay dhahayaan inuu nebigu saas yidhi qabla an yamuuta bikamsin intuunan dhimanin shan maalmood ka hor ayuu nebigu saas yidhi marka ficilkii weliid miyaa xadiidka nebiga laga horkeeni karaa waa maya sida halkan aynan xujo ugu ahayn ayaa alwaliidu bnu cabdilmelik boqorkaas ficilkii uu sameeyey wax xujo ah uunan u ahayn sharciga uusan ugu ahayn cumar bnu cabdilcasiis ka tegidda oo iska dhaafayna ibnu xajaraaba ka jawaabay oo wuxuu yidhi lacalahu inuusan awoodayna laga yaaba ixtimaalkaasaa jiri kara laakiin wax ay nebigu sameeyeena maaha saxaabadiisana ma samaynin annagana nebiga iyo saxaabada inaan ku dayanaa nala faray markaa ninkii axaadiidta rasuulka xagga ku tuuraayo weliid ibnu cabdilmelik ficilkiisa gacanta midig ku qabsanaa isaga leewaay kiswadow ka bacdi ka hadhadlay adiga sida loo sameeyo iyo waxyaabahaasuu sheegay taariikh yar oo ay leedahay meesha ugu dambaysan ka qabanaynaa ibnu xajar wuxuu yidhi walam tasal ilmuluuku boqorrada kama aynan zuulin yatadaawaluuna kiswatahaa kacbada kiswadeeda iyo maradeeda inay isku dhiidhiibayaan ilaa an waqafa calayha asaalixu ismaaciilu bnu naasir fii sanata alaain wa arbaciina wa sabcimia sanadku markuu ahaa toddoba boqol afartan iyo saddexdii ninkii la dhihi jiray ismaaciil bnu naasir ayaa wuxuu u waqfay qaryatan tuulo magaalo dhan ayuu waqaf ka dhigay waxa ka soo baxo min nawaaxi alqaahirati qaahira agaaraheeda ahayd yuqaalu lahaa baysuus la yidhaha magaalo baysuus la dhaho oo qaahiro agagaarkeeda ah ayuu waqaf ugaga dhigay kacbada maradeedaas inay soo saarto kaana ishtarad hulutayni minhaa magaalada saddex meeloodoo laba ayuu gatay min wakiili beytilmaali ayuu ka gatay uma waqafahaa kullahaa dhammaanteed waa waqfay calaa haadihi اljihati kacbada maradeeda in loogu soo sameeyo fastamara saasaa ayaa socotay marka walam tasal tuksaa min hada alwaqfi waqafkaas in laga marshinayo kacbada kama aynan zuulin ilaa salطanati اlmeliki اlmu'ayadi shaykhi sulطaani اlcasri ilaa ninkaa marka waqtigiisii la soo gaaray fakasaahaa min cindihi sanatan hal sano ayuu isaga markaasi lacagteeda bixiyey oo uu kacbada marshiyey lidacfi waqfihaa waqafkeedii baa xoogaa gaabiyey oo hantidii lacag yar buu noqday marka isagii baa sanadkaas dhiibay uma fawada amrahaa arrinkeeda wuxuu u dhiibay ilaa bacdi umanaa'ihi dadkii la shaqaynaya qaar ka mida wa huwa alqaadi zaynuddiin cabdulbaasit basata allaahu lahu fii risqihi wa cumrihi ayuu yidhi ibnu xajar fabaalaga fii taxsiinihaa kacbada qurxinteedu ku xeel dheeraaday bixaydu yacjazu alwaasifu can sifati xusnihaa heer qofka tilmaamaya tilmaanteedaba uu ka caajisayo sidau ugu dadaalay kacbada jazaahu اllahu calaa dalika afdala almujaazaati ilaahay haka abaalmariyo waxaawala meliku shari meliku sharqi wuxuu isku dayey buu yidhi shaah ruukh fii salطanati اlashraf barisbaay an ya'dana lahu fii kiswati اlkacbati famtanaca ninkaas baa marka wuxuu yidhi war wax iga siiyu yidhi kacbada anna aan maradeeda iyo ka qayb qaato waa diiday marka facaada raasilahu ayb facaada raasiluhu baa soo noqday kii uu diray ayb facaada raasilahu an ya'dana lahu an yaksuwahaa min daakhiliha facaada raasiluhu kii uu diray baa marka haddana usoo laabtay isagoo ka codsanaya marka inuu marshiyo gudaha inuu ka marshiyo tan kore iska badaa midda gudaha iidaa buu yidhi gudaha faqad oo keliya fa abaa waa diiday facaada raasiluhu an yursila alkiswata ilayhi wa yursilahaa ila alkacbati wayaksuwahaa walow yowman waaxidan hal maalin xataa wactadara waa wuxuu ku cudur daartay biannahu nadara an yaksuwahaa nadaraan ku galay yidhi inaan kacbada marshiyo intaan noolahay wa yuriidu alwafaa'a binadrihi nadarkiisa inuu oofiyan inuu rabo ayuu ku cudur daartay fastuftiya ahlu اlcasri waxaa marka jawaab la weydiiyey culimmadii markaas joogtay fatawaqaftu can اljawaabi isagaa iska hadla maxaa idin dhigan idinka fastuftiya ahlu اlcasr fatawaqaftu can اljawaabi ayaan diiday waashara ayaan ka istaagay buu yidhi waashartu ilaa annahu in khashiya in khushiya minhu اlfitnatu fayujaabu dafcan lidarar waxaan ishaaray laakiin haddii fitno laga cabsanaayo dafcan lidarar inay iska bannaan tahay inuu u eedmo watasaraca jamaacatun jamaacana waa degdegeen buu yidhi ilaa cadami aljawaas ma bannaanay dheheen walam yastaniduu ilaa qaa'ilin wax weynoo la sheegana ma aynan cuskanin bal ilaa muwaafaqati hawa sulطaan iyagoo markaa suldaanka hawadiisa un raacayo wamaata alashrafu calaa daalika anii marka meel uun mar walba boqoradii dadkii uun wixii qalbigiisa iimaan uu ku jiro oo yacnii kacbada ay la weyn tahay oo dhan waxay ku dadaalayeen inay kacbada marshinteeda ay ku dadaalaan oo iyagu ay sameeyaan ayb ila alaanana boqorrada joogaan saas waaye boqorkii hadda kan ka horreeya tegey fahad kiswatulkacba isagaa sameeyey meesha hadda warshadda marada samaysa meeshay maka uga taallo dhulkaas isagaa dhisay shaqaalihiisa isagaa wuxooda bixiyo maradaas maalkiisii ayaa marka uu laga sameeyaa ayb sida madiinana wuxuu ku leeyahay meel mujamac melig fahad layidhaha kutubtan qur-aanka iyou soo saaraan dadka xujaajtae marka xajka ay aada ama ka yimaadana mid walbaa nuskaa laga siiyaa waxyaabahaas oo dhan marka waxyaaba tusaaya waxaa weeyaan khayr iyo fiicnaan unbay tusayaan ilaahay ka abaalmariyo bilahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina moxamed wala ali